habeenkii laakiin ra'aytu anigu waxaan arkay allaylata xalay rajulayni laba nin oo atayaanii ii yimi fa akhadaa biyadii waxay qabteen gacantayda ay qabteen labadoodii fa akhrajaanii waxay ii saareen ila alardi almuqadasa xaggaa iyo dhulkii dahirnaa baytulmaqdis ayay ii saareen fa idaa waaba markaa rajulu nin jaalisun fadhiya ayaan ku soo baxnay wa rajulu nin kalena qaa'imu waa taagan yahay oo biyadihi gacanta wuxuu ku haystaa kalluubun kalbad kalbad buu haystaa min xadiidin birah qaala bacdu asxaabina can muusa imaam bukhaari baa wuxuu leeyahy asxaabtayda qaarkood waxay ka soo wariyeen muuse oo muuse aynu sheegi doonee muuse ibnu ismaaciil inahu yudkhiluhu wuxuu gelinayay kalbadan fii shidqihi cankiisa cankuu ka gelinayay kalbad maqas oo kalaa xataa yabluqa ilaa uu gaadhsiiyo qafaahu qadaadkiisa intuu cankaa ka soo geliyo ayuu ku miishaarinaya ilaa qadaadka uma yatana yafcalu wuxuu ku samaynayey fii shidqihi alaakhar canka kaleu ka gelinayay mila dalika sidaas leeg wayaltaimu wuu isu imanayey wuu bogsanayey shidqahu haada kii hore in la gooyo cankii hore ayaa bogsanaya fayadacu miluhu fayacuudu wuu soo noqonayaa oo fayadacu milahu haddana wuu ku qabanayaa kalbadii cankii hore bogsaday ayuu ku miishaarinaya qultu waxaa maa haada war muxuu yahay ninkan iyo ninkan ninka lagu salliday qaala waxaa dhaha indaliq ina mari soco faindalaqnaa waa soconnay xataa ataynaa ilaa aan u nimi calaa rajulin nin mudajicin jiifa calaa kafaahu qadaadka u jiifa dhexdiidka u jiifa wa rajulu nin kalaa qaa'imun dul taagan calaa ra'si madaxa dul taaganoo bifihrin dhagax buu haystaa dhagax fihir dhagax yaree aynu u naqaano waraaba tuurka gacantu qaado fihir baa la ydhaha aw sakratin ama sallax tanaa daran sallax buu sitaa fayashtaku biha wuu ku bashaaqinaya ra'suhu madaxuu ku bashaaqinaya faidaa darabahu markuu ku dhufto madaxii tadahdaha alxajaru dhagaxii sallixii weynaa wuu giraangirsamaya wuu wilaanwilanaya xaggaasuu wuu giraangirsamaya faindalaqa ilayhi wuu u dhaqaaqaya liyaahudahu dhagaxii xaggaa u labalagdooday ee giraangirsamay ayuu soo qaadaya falaa yarjicu ku soo laaban maayo ilaa haadaa ninkii jiifay xataa yaltayma ra'su ilaa madaxiis ku soo noqdo u caadi noqdo ilaahay qudrada ilaahay markiiba u hagaagaya intuu dhagaxa ku maqanyay manuu fogaan dhagaxii ayuu hagaagaya wa caada ra'suhu kamaa huwa madaxiina sidii buu noqonayaa facaada ilayhi fadarabahu isna hawshiisiibuu wataayo ma soo qaaday wuu ku dhufanaya haddana ku bashaaqinaya qultu waxaa hi man haada qaala indaliq inamari xilligii lagu furfuri maayo faindalaqnaa waan soconnay ilaa saqbin dalool meel daloosha misla tanuuri moofada meesheeda dalooshoo kale ah aclaahu dayiq xagga sare u yartay wa asfalahu waasic xagga hoosena waa u ballaadhantay tatawaqodu waa huraysaa taxtahu hoosteeda waxaa ka huraya naarun dab fa ida iqtaraba dabku markuu soo dhowaado irtafacuu dadkan ku jiraa kor bay u soo baxayaan xataa kaaduu ilaa ay ku dhowaadaan an yakhrujuu inay soo baxaanba fa idaa khamidad markay dento rajacuu fiiha dib bay ugu noqonayaan wa fiiha waxaa ku sugnaa rijaalun rag iyo wa nisaaun dumar curaatun qaaqaawan faqultu waxaan kuuhi maa haada war kuwana maxay ahaayeen qaala indaliqna mari faindalaqnaa waa tagnay xataa ataynaa ilaa aanu nimi calaa nahrin min damin webi dhiiga fiihi rajulu nin baa ku jira qaa'imun taagan wa calaa wasada nahri webiga bartankiisana qaala yaziid bnu haaruun wawah bnu jariir can jariir bni xaadim waxay ka soo wariyeen wa calaa shaddi nahri webiga hareertiisa daantiisana rajulu nin baa taagan bayna yadayha hor yaallaan xijaaratu dhagaxaan fa aqbala arajul waxaa soo qaabilaya ninkii alladii fi nahri webiga ku jiray fa idaa araada an yakhruj markuu ku dhowaaday inuu soo baxo rama arajulu ninkii wuxuu ku tuurayaa bixajarin dhagax fii fiihi afku ugu ridaya oo faradahu wuxuu dhagaxaas ku celinayaa xaytu kaana halkuu joogay webiga bartankiis buu ku noqonaya fa jacala wuxuu bilaabayaa kullamaa jaa'a markastuu u yimaado liyakhruja inuu baxo ramaa fii fiihi afka wuxuu ugu tuurayaa bixajarin fii fiihi afkiisa fiihida dambe oo afkii bixajarin dhagax fayarjicu wuu noqonayaa kamaa kaana halkiu joogu ku noqonaya faqultu waxaa hi maa haada qaala indaliq faindalaqnaa waa tagnay xata intahaynaa ilaa aanu gaadhnay ilaa rawdatin beer khadraa'a aada u cagaaran fiihaa waxaa ku sugan shajaratun cadiima geed weyn aad u weyn wa fii aslihaa gunta geedka waxaa ah shaykhun oday wa sibyaanun iyo caruur waidaa waaba rajulu nin qariibu min ashajara geedka ku dhow bayna yadayhi naaru hortiisa waxaa dab yuuqiduha uu hurinayo dab buu shidaya Faci- fasacidaa bi waxay ila koreen ashajarata geedkii ayay labadii ila koreen faadkhalaanii waxay geliyeen geedka korkiisii daaran daar ka dhisan lam ara ma ara qadu weligay axsana minhaa wax ka qurux badan fiiha rijaalu rag baa ku jira shuyuuqan gaboobay wa shabaabun dhallinyaro wa nisaa'un dumar wa sibyaanun iyo carruur uma akhrajaanii minhaa way iga saareen gurigii fasacidaa bii waxay fuushiyeen ashajarata geedkii haddana faadkhalaanii waxay geliyeen daaran daar bay geliyeen hiya axsanu minhaa kasii qurux badantii hore wa afdal kana fadli badanoo ka wanaagsan fiiha waxaa ku sugan shuyuukhun wa shabaab odayaal iyo da'yar dhallinyaro ah faqultu waxaan ku idhi dawaftumaani waa i dawaafiseen alleylata xalay waa i dawaafiseen weli habeenkii baa lagu jiraaye laakiin se wuxuu ka dhigayaa in habeenkii sii dhammaanayo war xal oo dhan baa i weydiineen fa akhbiraanii iga warrama camaa ra'aytu waxaan aan arkaya faraha badnaa qaala waxay nacam iminkaan kaaga warramayna ama aladii kii miyaa ra'ayta waad ku aragtay yushaqu in la dilaacinayo shidquhu cankiisa fakadaabu waa beenaa leh yuxadisu ku sheekayn jiray bilkidbati been fatuxmalu canhu waa laga warin jiray beentii baa laga qaadaya xataa yabluga ilaa ay gaadho alaafaaqa jihooyinka caalamka fayusnacu bihi sidaasaa lagu samaynayaa ilaa yawmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaama waladii kii ra'ayta waad aragtay yushtaku ra'suhu madaxa la bashaaqinayay farajulu waa nin callamahu allahu ilaahay baray alqur'aana qur-aanka fanaama canhu ka seexday bileyli habeenkii walam yacmal fiihi binnahaar maalintiina aan ku camal falin yufcalu bihi waa lagu samaynayaa ilaa yowmi alqiyaama waladii ra'aytahu ninkii aad aragtay qoladii aad aragtay fi saqbi ee daloolka ku jiray fahum zunaat waladiina bay ku fiicnay laakiin xadiisku saasubuu yahay waladii kuwii un iska dheh fahum zunaat waa kuwii zaaniyadaha rag iyo dumar waladii ra'aytahu kuwii aad aragtay ninkii aad aragtay fi nahri webiga ku jiray faaakilu riba waa riba cune wa sheekhu odaygii fii asli shajara geedka ku eh, hoos joogay ibraahim wa nabiyullahi ibraahim wa sibyaanu xawlahu carruurtii hareere joogtayna fa awlaadu nnaas waa carruurtii dadka waladii yuuqidu nnaar kii dabka hurinayana maalik weeye khaasinu nnaar malagii naarta ka mas-uulka ahaa weeye wadaaru luulaa daartii hore allatii dakhalta aad gashay aljannatu weeye daaru caamati lmu'miniin waa jannadii guud ee muuminiinta o dhan ka dhexaysay wa ama haadi daar daartan gaarkee markii dambe aad gashayna fa daaru shuhadaa shuhadada diinta ilaahay usoo dhintaa ayaa daartaa gaarkaa lagu casuumaa wa ana jibriil ana jibriil baanay wa haadaa miikaaiilkana waa miikaa'iil farfac raasaka kor eeg farafactu raasii kor baan eegay fa idaa fawqii korkayga waxaa ah mislu saxaabi daruur oo kale qaala waxay dhahdeen daalika kaasina manziluka waa degaankaagii faqultu waxaan ku idhi dacaanii idaaya adkhulu manzili waraan soo eega degaankaygu aan galay idaaya qaala waxay dhahdeen inahu baqiya laka waxaa kuu hadhay cumrun da lam tastakmilu aanad dhammaysanin cumri baa weli ku hadhay ee falow istakmaltahu haddaad cumrigaa dhammaysan lahayd atayta manzilaka gurigaaga waad iska tegi layd Een, xadiis aad iyo aad u qaaliya oo waxyaalo badan oo muhiima ka warramaya weeyaan xadiiska waxaa warinaya samurata ibnu jundub min siqaari saxaaba ridwan ullahi calayhim waxa uu leeyahay kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa idaa sallaa salaatan salaad hadduu tukado aqbala calaynaa biwajhi wejiguu nagu soo qaabili jiray oo faqaala wuxuu odhan jiray man ra'aa minkum leylata ru'ya waan xalayaa riyaarka eeg waxa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhaqanka uu lahaa ee muhiimkaa wuxuu ahaa marka uu tukado wuu soo qaabili jiray salaadahoo dhan xaggana soo eegi jiray wuu iska wardiyi jiray salaada subaxna wuxuu la dheeraa inuu weydiiyo waarkiineebaa riya arkay waa riyadu waa noocay badantay hadday tahay riya adqaato axlaama oo jacbura oo aan hagaagsanayn wuu iska celin jiray hadday tahay riyo xunna saxaabada horaa buu ugu sheegay riyada xun inaan la sheegin maxaa soo hadhay riyo wanaagsan taana wuu fasiri jiray marmarra saxaabada qaarkood baa odhan jiray ya rasulallah ii dhiib abubakar baa fasiri jiray suu odhan jiray asabta bacdan wa akhtaata bacdan badhna waad garatay badhna maad garan haddii markaa la arka wuu u fasiri jiray fain ra'aa axadun ru'ya haddii mid riyo arko qasaha wuu uga sheekayn jiray oo fa yaquulu wuxuu odhan jiray maa sha allah wixii ilaahay baray ayuu uga jawaabi jiray fasa'alanaa yowman subax buuna weydiiyey faqaala wuxuu idhi hal ra'aa minkum axadun leylata ru'ya waar midkiin xalay riyo ma ark qulnaa waxaan idhi laa maya qaala wuxuu idhi ra'aytu leylata xalay waxaan arkay rajulayni laba nin ayatayaani oo yimi fa akhadaa biyadii gacantayday qabteen fa akhrajaana waxay ii saareen ila alardi almuqadasa dhulkii dahirnaa laba nin baa ii yimi laba nin macnaheedu waxa weeye laba malag oo rag isku soo shabahay oo rag isku soo labahay oo isu soo ekeysay baa ii yimi ficlanna saynu xagga dambe ka ogaanay waa jibriil iyo mikaa'iil way qaadeen gacmahay qabteen dabeetana waxay geeyeen ardi almuqadasa alardi almuqadasa waa filistiin culamada qaar waxay waa shaam oo dhan shaam oo dhanna waa lagu fasiray laba macno marka la sheegana kolba ka gudaha ballaadhan baa fiican shaam haddii la yidhahdo iyo haddaynu falastiin ku gaar yeelno waa shaam baa ka fiican la yidhaahdo suuriya libnaan urdun ilaa falastiin waana dhulkaa meelo badan oo dahiran baa ku yaalla bayt almaqdis tuur sayna meelo badan baa ku yaalla ma waxa weeyaan isra walmicraaj mise waa xilli kale qowlka saxdi waxa weeyaan alisra walmicraaj wuxuu ahaa maka tani waa madiina way ka duwantay tani waxaa lasoo tusayaa uun dadka la cadaabaya cadaabulqabriga iyo meelo badan dabeete waxaa u bilaamaya dhacdooyinku arkaayo fa idaa rajulu waaba nin jaalisun fadhiya wa rajulu nin kalaa qaa'imun dul taagan oo biyadihi gacanta ku haya kalluubun min xadiid kalbad xadiida kalbad ha ayuu ku hayaa maqas oo kale ah ayuu ku hayaa qolooyinka uu ka soo wariyay imaam imaam bukhaari muuse ibnu ismaaciil ayaa ugu leeyahay inahu yudkhiluhu wuxuu gelinayaa fii shidqi cankiisa xataa yabluga ilaa uu gaarsiiyo qafaahu qadaadka cankaasu saa ugu mishaarinaya uma deetana yafcalu wuxuu ku samaynayaa bishidqi ilaakhar cankii kale mila dalika sidaas leg wayaltahimu way isu imanaysaa way bogsanaysaa shidquu cankiisii haada kaas fayacuudu wuu laabanaya oo fayadacu milahu mid kale ayuu haddana ku qabanaya waa furfuraynaa marka insha allah waa isku wadaynaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay xaadisada la yaab kale nin fadhiya oo mid kale kelbada af badan la dul taagan yahay oo uu cankaa kaga qabanayo dabeetana uu ku googoynayo markuu qadaadka gaadhsiiyo waa saanta iyo intaa isku jaro oo dabcan waa waa ficil laga argagaxo ayuu haddana kii kale u tegaya intuu kii kala waday ilaa qadaadka marka hore qadaadkaas soo gaarsiiye hakana halkaasuu ka tegaya bimacneed uu isu wada geenaya intuu kii kala wado ayaa dhinacii kale qudrati qaadir ilaahay awooddiisay ku bogsanaysa haddana dhinacii kale u tegaya markuu kaa wado haddana kii kale bogsanaya hawshaasaa lagu jiraya ilaa yowmi alqiyaama waa cadaabuqabri waa aya cidda waxaan lagu samaynaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadhow baa loo furfuraya waa ayo wuxuu lagugu furfuray waa qof been sheegaya beentaa uu sheegay baa laga qaadayaa oo la faafinayaa markaasaa jihooyinka la gaarsiinaya adduunka jihooyinka adduunka la gaarsiinaya waa been aan dhowayn waayo beenuhu shaqo iskuma laha beenaad qof keliya u sheegtay iyo beenaad ummad dhan u sheegtay isku shaqo maaha waxaa xadiidkan aad iyo aad la rabaa inay uga taxadiraan qolooyinka saxaafadda ee wararka sheega ee la baahiyo balu fiirso idaacad buu ka sheegayaa toddobada qaaradood ee caalamka waa laga maqlayaa beenu sameeyena way hayd walciyaadu billah malaayiin dad baa dhegaysanaya waxaa la lahaa iyo intay sii gaadhsiinaya malaayiin kale sii gaadhsiinaya markaasaa beentu ku celcelinayaan welibana maxay noqotay weli beeniya maahee war saacad walbaa markay buuxsato war baa la sheegaa waa maalintii afar iyo labaatan beenood ee lagu celcelinaya waxay idhahdaan kadib kadib xataa tusadaq beenta ku celceli gaalada dareeqada taqaana inagana qaar badan bay naga bareen beenta sheeg sheeg sheeg si ilaa marka dambe lagu rumaysto waana waxaa loo yaqaana brobagandada alishaaca waxay idhaahdaan qolooyinka gaaladu beenba ma aha haddaanad marka dambe adigu rumaysan ilaa aad marka dambe is rumaysato tira malaa waaba runba adiga laftaadii beenba maaha bay idhahdaa waxay been noqonaysaa markaad adig istirahdo wallahi waaba run arrintan isa waagtay quruxdeed waa qolooyinkaa qolooyinkeena saxaafadda iyo kuwa idaacadaha iyo kuwa telefishinka inay aad iyo aad u taxadiraan oo la odhan masaaxadaa yaree joornaalka inaga banaanaatay dee wuxuu ku buuxi ama qoladaa ku xumee ama warkan kale intaa ku dar waxaana isku mid ah warka aad ka bilowdo kow iyo ka jireed wax ku kordhisaa waa isku mid labada waa beenuun markaa beenta noocaasa ilaahay cadaabu qabriga khatartaabaa la marinaya qofka waa in aad iyo aad looga taxdiraa labada malag waxay ku macneeyeen ama aladii ra'aytahu kii aad aragtay saasay isugu wadaynaa waa inay la socdaan dhallinyarta yushaqu la dilaacinayo shidqahu cankiisa fakadaabun waa beenaale yuxadisu ku sheekeeya bilkidbati been ee dowladaha qaar baa waxay samaystaan jihaas la yidhaahdo qayb dhan baa loo samey la yhahdo qaybta robagandada subaxii wax soo sameeya oo ummadda ku dhex faafiya makhaayadaha kaga sheekeeya ma maqasheen bis waa mushaharka laba kuma qaataan markaasaa tobankii makhaayadda joogana toban kala gaarsiiyan boqol bay isu bedelaan boqolkiina kun bay noqdaan kunkiina milyan subaxiiba magaalada waa buuxinaysa khalaas fatucmalu canhu waa laga qaadaa xataa yabluga ilaa ay gaadho alafaaqa jihooyinka fayusnacu bihi ilaa ywmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame saasaa lagu sameynaya walciyaadu billah in aad looga taxadira u baahanta qaala indaliq faindalaqnaa waa tagnay xataa ataynaa ilaa u tagnay calaa rajulin nin mudajicin jiifa calaa qafaahu qadaadka u jiifa dhacdiidka dhabarka u jiifa qaaimu wa rajulu nin kalena qaa'imun calaa ra'si madaxuu ka dul- uu dul taagan yahi bifihrin dhagax waraabatuura fihr ka gacantu buuxisaa la idhaha aw sakratin sallax axaadiis sallaxay u badinaysa sallaxaana xagga cadaabka daran oo dhagaxaa gacantu qaaday caadiga u qaaday wax wuu ku yeelaya ficlan laakiin la mid maaha sallax fa yushtaku biha ra'su madaxaa lagu bashaaqinaya fa idaa darabahu marka uu ku dhufto tadahdaha alxajar dhagaxaa wilaawilanaya oo labalagdoonaya faindalaqa ilayhi wuu tegayaa liyaqudahu si uu soo qaato falaa yarjicu ilaa haada ku noqon maayo xataa yaltayima ra'su ilaa madaxiis ku soo noqdo wacaada wuu soo laabanaya ra'su madaxiisuna kamaa huwa siduu ahaa facaada ilayhi fadarabahu qultu man haada qaala indaliq hadha u fasirayaan maxay ugu fasireen waladii kii ra'aytahu aad aragtay yushtaku ra'su madaxa la bashaaqinayo farajulu waa nin callamahu allahu ilaahay baray alqur'aana qur'aanka fanaama canhu uu ka seexday bileyli habeenkii walam yacmal fiihi binnahaar maalintiina kuma camal falin yufcalu bihi ilaa ywmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame saasaa lagu samaynaya qadiyadda la yaab leh oo muxsina oo laga murugoodo oo aad looga naxo weeyaan qofkan waa maxay wuu jiifaa malag kalaa loo dirayaayo sallax buu haystaayo madaxuu ku bashaaqinaya markuu ku bashaaqiyo waa isku dhacaya la madaxeynu waxa weeyaan waa laf yar oo sidaa u ko- koombaysan deetana waxa ka hooseeyana waa iska wax ilaahay subxaana wa tacaala og yahay waa waa baaladii ee ee murqo iyo seeda weeyaan ka hooseeya wuu isku dhacayaa markaa waa xeedho ciddii aragtay baa aragtay madaxa bini aadamku waa nooca waa xeedhada isku dhacaya markuu isku dhaco dhagaxii baa labalagdoonaya wuu doonanaya intii ku maqanya dhaga- madaxii caadi noqonaya haddana waa ku dhufanaya saasuu ku wada ilaa yawma alqiyaama ya subxaan allah yaa tura waa kuma talow qofka noocani markaasaa axaadiistu sheegaysaa qof qur-aankii ilaahay baray qur-aankii uu baray ayuu ka seexday maalintii ay ku camalfali waaye qur-aankaa la baray qur-aanka intee laga baray gebi ahaantii labaatantiis shan iyo tobantiis toban shan ee suurad laba suuradood waa isku way sii kala badan yihin laakiin callamahu llahu alqur'aan haddaad faatixada taqaano ood ku camalfali weydo waad ku jirtaa waxaan lagu baray miyaanu qur-aan ahayn waa lagu baray qur-aan waa taqaanaa laakiin isku mid ma tiidin ka ilaahay soddon kaba baray c- ciqaabku uu kala darnaanaya sida ajarkuba u kala badan yihin maalinta qiyaame kii ku camal falay ee soddonka la baray isku martabad la- la noqon maayo kadalika ciqaabkooduna waa nooca laakiin waa maxay waxaa la leeyahay habeenkii buu ka seexday maxaa laga seexanaya haddii waxa laga seexanaya uu yahay salaatuleyl dee salaatuleylku sunna ma ahayn faral sunnuu ahaa culimmada labadaba way yidhaahdeen laakiin waxa saxa wuxuu ka seexday salaadaha laga seexdo cishaayi salaada subax ayuu ogaan uga seexday walciyaadu billah seexashadaasina waa noocee qof hurdo weyn oo hadduu si walba u dadaalo aan soo kacayn maaha waxa weeyaan qof kici lahaa asee marka hore iska soo saamaleylay oo soo jeeday oo gooraan goor ahayn seexday ama wuu toosay oo dib uu seexday laakiin qofka hurdo weyne ilaahay saa u abuuray sidaa u abuuray inuu dadaalaa la fara isaga mobeyl isku buuxsaya saacad ku buuxsaya cid isku ballamiya waa inuu dadaalo laakiin isagoo dadaala hadduu kici waayo laguma haysto saxaabadaba safaan ibnu mucadal ayaa aad u hurdo badnaa bal ishadaa isaga waa laga guuri jiray safaan ibnu mucadal inta la guuraya xataa ma ogaan jirin haddana markuu kacaabuu soo ayuu tukan jiray waxaa markaa qofka waa in waa qof og- ogaan uga tegay weeyaan ogaan buu uga tegey ee hurdadiisana isaga ku gaboodfalay maalinimadkana ilaahay awaamirtiisa ma qaato oo daacada ma ilaaliyo salaaddii baa ka tegaysa soonkii baa ka tegaya cid buu xamanaya macaasi buu ku dhacaya qur-aankii ma tixgelinayo ilaahay sharaf buu u dhiibay ilaahay wuxuu u dhiibay hadiyad ayuu qalbigiisa geliyey walaalkiina muu gelin nimcadii alluu tixgelin waayey sidaa awgeed waxay idhaahdeen wixii ugu qiimo badnaa baa la siiyey waa qur-aankii dabeetna halkii ugu qiimo badnayd baa laga dilaya madaxa laga dilaya ha madaxa laga dilayaayo waayo magac ilaahay subxaana wa tacaala wixii ugu fiicnaa buu siiyey waasuu garan waaye wataa madax laga garaacayo walciyaadu billah marka yaa ahla alqur'aan waa inay aad iyo aad isu tixgeliyaan waa inay aad iyo aad u ogaadaan waa inay taxadiraan ilaahay subxaana wa tacala alla kaga baqdaan fandalaqna waa dhaqaaqnay buu rasuulku leeyahy ilaa saqbin dalool meel saa u daloosha misla tannuuri moofada aad moodo aclaahu dayiq xagga sare waa cidhiidhi wa asfalu waasic xagga hoosena waa waasic tatawaqadu taxtahu naarun xagga hoose waxaa ka soo huraya dab faida iqtaraba markuu dabka soo dhowaado irtafacuu iyaguna korba u baxyaan dabkay ka ordayaan xataa kaaduu an yakhrujuu ilaa ay ku dhowaadaan inay baxaanba xagga sare waa ka bannaanta faidaa khamada markay dentana rajacuu fiiha dibba ugu laabanayaan wa fiiha waxaa ku sugnaa rijaalun rag wa nisaaun dumar curaatun qaaqaawan faqultu maa haada qaala intaliq xagga dambaa lagu fasiraya waaladiina ra'aytahu fi saqbi kuwii aad ku aragtayna fahum zunaat waa zinada sinadu waa maxay waa ficilkaa xaaraanta ah ee nin iyo qof dumara oo aan ilaahay isu xalaalayni ay isu tagaan weeyaan waata ilaahay ku tilmaamay faaxisha walaa taqrabu zina inahu kaana faaxisha waa wax aada xun faxsh waa wixii xun baa la ydhaha foolxun waa foolxumo waa dembiga keliya ee ilaahay yidhi dadka sameeya ha u nixina walaa ta'khudkum bihima ra'fatun fi diin illah ha u nixina imka naxariistay soo marayn waa dadka keliya la yidhaha yaan loo nixin bal qur-aanka iyo diintu ay leedahay hadday meher soo maraan dhagax ba ha lagu dilo ciyaadu billah dhagax ha lagu dilo waa ficilka noocaas asalkana waxa keenaba waqaaxa iyo qilatu iimaan iimaan yaraan iyo xishood la-aan ayuunbaa keenta oo qofka ama iimaan baa xidhaa ama xishood baa xidha ama labadaaba xidha tuu muumiyey labadaa xidhaya hadday aanu muumin ahayn oo uu gaal yahayna waxaa laga yaaba inuu xishood ku xidho hinda bint cutba maxay tidhi iyadoo markaas oo islaamtay ayaa lagula bayaactamayey walaa yazniina ha sinaysanina afkay qabsatay aw tasni alxura oo gabadha xorta ah ee nasabka ay may sinaysataa waabay la yaabtay iyaga agtooda ceeb bay ka ahayd qofka lomooyaanka in la garanayni iyo waxaase aan qiimaha lahayn baa sinaysan jiray qof nasab lo oo la garanayo ina hebel hebela waa sidee walciyaadu billah waa qadiyada aada u xun waa qadiyadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu go'aamiyey inaan aakhiraba lala gaadhin ee adduunyada lagaga jaro qofka see lagaga jaraya waxaa lagaga jarayaa ehelkiisa waxaa lagaga jarayaa cudur daran oo ku dhaca walciyaadu billah rasuulku muxuu alayhi salaatu wasalaam walaa tadharu alfaaxishatu fii qowmin xataa yuclinuu biha ilaa asaabahum allahu bilawjaaci walasqaam alatii lam takun fi aslaafihim cudur baa ku dhaca aanay hore u aqoonin imse cudur baa soo baxay oo magacooda maalima magac la maqlayo oo dawa aanay u haynin gaaladii dawada keliya ay tahay dawada ilaahay walaa taqrabu zina oo ay maxaan ku dhahdaa iyagii la yaaban yiin adduunyadan lagaga goynayo oo ehelkiisa qofka laga goynaya rasuulku ninkii dhalinyartaha sala allahu alayh wasalam ee ku lahaa yaa rasuul allah ii fasax sinada muxuu ku yidhi awa tardaahu liummik hooyadaa raalli miyaad uga tahay sulaah eedadaa raalli miyaad uga tahay maya ee walaashaa raali si haba sheegi saas uga booday kuwa aad ka boodayso ayuunbaa laga goynayaa gashiga waxaan wax saalan maaha dhalinyaro rag iyo dumar inay aada u taxadiraan waa gashi waxani waa gashi aad sii guranayso waa amaah amaada waa taqaana waa la soo celiyaa muxuu lahaa ninkii gebiga wuxuu lahaa ninka inan mageydaa golqaniin ku maalay gurac kaga danaysto gashigaad cunaysiyo gefka aad gelaysaa wuxuu ka go-an yahay gabadhaada wey meel kalun baa lagaa cawilayaa inantaada iyo ooridaada iyo walaashay walciyaad waa qadiyad khatara hadduu saa ku fikiri lahaana umabu dhowaadeen imaamu shaafici baa uga horreeyey gabayga oo wuxuu lahaa man yazni yusna walow bijidaarihi ka sinaystaa isna waa laga sinaystaan kol gidaarkiisa lala soo doontana aakhirka isagun baa laga goynaya imaamu shaafici raxmat ullahi tacala calayh wuxuu tilmaamayaa qofku inaanu iska degdegin iimaankiisa ilaaliyo aanu kuwaana noqonin maxaa kuwa lagu cadaabaya way qaawanaayeen maxaa loo qaawiyey iminka marta waxay u dhigteen xaaraan adduunyada isku qaawiyeen xumaan bay u mar furteen iminkana marti baa laga furay maradaa laga furo waa la qaawiyey dabkaasay isku shideen iyagaa dabka u badheeray wataa lagu shidayo ee meel la isugu keenay walciyaadu billah marka waa qadiyad aad iyo aad islaamkuna wuxuu joojiyey wax alla waxaa sinada ummadda gaadhsiiya sinada maxaa gaadhsiiya waxaa gaadhsiiya isku dhex darka ikhtilaatka rag iyo dumar meel la isugu geeyo meeshay doontaa noqoto tacliin meelo golayaalo la yidhaahdo meel wixii la doona la yidhahdo ikhtilaad isku dhex dar waxa keena khalwada gaar noqod la isku gaar noqdo waxa keena khalaacada xantiifiyada ka baxaya iyo saxaafadda lagu qoreeyey iyo sheekooyinka ay meel walba beyj uga sameeyeen qaybta de maaragtay wax noocana ee sheekadii hebel jaceylkii heblaayo wixii kan ahaa walciyaad waxaasaa keenaya asaan iibsanayna laba kun la siisanaya maase rag waaweyn oo cerrala qoraya oo sodogya ah ayaa qoraya walciyaadu billaah carruurtoodii u baqan maayaan ooridooda u baqan maayaan waxaasay qorayaan heestan meel walba ka daaran baa keenta waxyaalahaasaa zinada keena beriidu zina baaba la yidhahdaa boostada zinadu waa halkee wa wa wa waxa weeyaan waa waa heesta waxyaalahaas oo dhan islaamku waa manciyey waxaa rasuulka la tusay sala allahu alayh wasalam xataa ataynaa ilaa aan u nimi calaa nahrin webi min damin dhiiga fiihi rajulu nin baa ku jira qaa'imun taagan wa calaa wasadi nahri markaa riwaayadda qaar waxay leedahay bartanka webiga ayuu taagan yahay laakiin waxaa ka saxan riwaayada dambe ee jariir ibni xaadim qaala yaziid ibni haaruun wahb ibnu jariir can jariir ibni xaadim wa calaa shaddi nahri webiga daantiisa waxaa taagan rajulu nin bayna yadayhi waxaa hor yaalla xijaaratu dhagaxaan fa aqbala waxaa soo qaabilaya oo soo soconaya alrajul aladii fi nahri ninkii webiga ku jiraa soo soconaya faida araada an yakhruj markuu dabca inu soo baxo rama rajulu ninkii dibadda joogay baa ku dhufanaya bixajarin fii fiihi afku ugu ridaya dhagax faraddahu wuxuu ku celinaya xaysu kaana halkuu joogay fajacala wuxuu samaynaya kulamaa jaa liyakhruj mar kastuu dabca inuu baxo ramaa fii fiihi afka wuxuu ugu tuurayaa bixajarin dhagax fayarjicu kamaa kaan faqultu waxaan ihi maa haada qaala indaliq halkan dambe ugu fasiraya wladii ra'aytahu fi nahri faaakilu riba kaad ku aragtay webiguna wuxuu ahaa aakilu riba kuwa ribada cuna ribay maxaa tahay ribadu waa laba noocun labadaa nooc waxa weeyaan riba nasi ah laba shay shay la amaahday oo hadhow siyaado lagu soo daray waa taas waana ta ugu khatarsan waa ta iminka caalamka ee ku faaftay riba nasia laydhaah boqolkaa dollar baad amaahanaysaa waxaa lagu odhanayaa dee boqolkiibaa iga maqan laba bilood saddex bilood baad haysatay waxbuu ii shaqayn lahayo wuxuu soo saari lahaa intaa dee bal calalaqal wuxuu soo saari laha iskaba daaye toban dollar ku soo dar innaga hay-adahan kuwan ama kalkaaliga wax la idhahdaana waxay ku macnayaanba waa shaqada serviska iyo baabuurta iyo combyutarka inankaa ku shaqaynaya iyo waxa weeyaane intaaad qaadatay shan boqoloo dooro qaado konton adhow kusoo dar shan boqol iyo kontonke kontonkaas waa ziyaada waa riba waa riba kullu qardin jara manfaca fa huwa riba wax kasta oo amaaha oo faa'iide keena waa waa riba waa ribo hadhow iyo wax walba ayuu ku cudur daarani taas waa mid ta labaadna waa riba imika iskaba yaroo ashyaada cuntooyinka iyo timirta iyo milixda iyo dahabka iyo fidada sarifka oo iyagoo isku mid a la kala badiyo la kala badiyo la yidhahdo daqiiqda haytaa waa tii xumayd oo waa suuji taydana waa daqiiq fiican macnaheed waxa weeyaan taadaa xun laba kiilo iyo tan wanaagsan isku weydaari waa laba shay isku mid a oo kala badan waa ribo oo waayo haddaan shay xun haysta maxaan samaynaya timirtaydii xumayd miyaan timir waxaan ku doonani rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa xalliyey saxaabigu khaybar u diray ayuunbaa u keenay bilaal timir la yaab loo qurux badan sui kullu tamri khaybar haakada timirta khaybar oo dhamsana u cantay sui maya yaa rasuul allah ta xun baan iibinayey dee tan labalaabkeed ta labalaabkeed ayaan bixinayay xun kala barhkeedao wanaagsan baan soo iibsanayay sui awah awah caynu riba ah ah ah waa ribada lafteedii buuri tan xun baad iibinaysaa markaad iibisa ii baxdo lacagtiina waxaad kusoo iibsanaysaa beriiska xun cidi kuma laha cun laakiin beriiskaaga iibi deetana beriis waxaan kusoo iibso laakiin haddaad tidhaahdo waxaa kaloo lamida sarifka alyad bilyeed baa lagu iibsadaa qolooyinka sariflayaasha ah ee wax kala sheeg sheega waa saddex iyo sagaahankii iyo waa afar iyo sagaashankii waa madaxyar iyo madaxweyne shan iyo maxaan ku dhahdaa shan iyo sagaashan dollar aduu qaado ha ee saa u kala sarreeya waa caynu riba waa ribada lafteedii waxa awoodi karaa inuu yidhaahdo waxa weeyaan waan kuu sarrifayaa oo caadi baan kugu sarrifayaa iyo niyaha kuu sarrifi maaya iska tag ha inuu idhaahdo laakiin in isaga shan iyo sagaashan kaga sarrifto hadhowna duba u diro oo boqolka laftiisii loogu sarrifo shantaa wuxuu ku qaatay xaaraan ee ku qaatay waa qadiyad khatara aakilu riba gaalana siday u wadeen sakay naga geliyeen ribo bangiyaaba imika loo dhisayaa banku ribowi walciyaadu billah waa qadiyad khatara oo leeyahay banki jabuuti ah halkan looga furaya faracoo interest buu qaadanaya iyo faa'iida oo waxaas waa xaaraan xataa ardayda dhaqaalaha loo dhigo waxaasumay u dhigaan markaasay ku odhanayaan dhaqaale adduunka oo aan ribe ku salaysnayni ma jiro ilaahay baa inagoo arkaynaa kaarisa iyo dhibaato ku riday adduunkan qaylinaya kun bangi baa kacay maxay kaceen ribadii bay ku kaceen weligaa soo socotay bangiyada islamka ilahay wax ma gaarsiinin waayo marka horeba iyagu ribo kumay tacaamuleen waxaa lagu ciqaabayaa webigaa dhiigga ah ilaag waxay dhex dabaalanayeen lacag dollar bay dhex dabaalanayeen iminkana waxaa lagu ciqaabayaa inay dhiig dhex dabaashaan ay dhiig waa nijaas waa xaaraan iyaguna xaaraan iyo nijaas bay dhex dabaalanayeen adduunyadii waxbay cunayeen kolba faa'iiday cunayeene lahaayeen guri hargeysa iga dhis intay bangiyada yurub ka qaataan ayay dabeetana halkaa ka dhisanayeen tiibaa waxaa loogu bedelayaa dhagax afka lagaga rido walciyaadu billah saasaa lagu lagu ciqaabayaa ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame markii dambe rasuulka waxay u keeneen fandalaqnaa xataa ataynaa waxaan nimi ilaa rawdatin khadraa beer cagaaran fiihaa waxaa jooga fiihaa waxa ku sugan shajaratun cadiima geed weyn wa fii aslihaa gunteeda waxaa jooga shaykhun wa sibyaan wa idaa rajul waaba nin qariibun ku dhow min ashajarati geedka bayna yadayhi naarun yuuqiduhaa dab baa horya loo hurinayo fasacida biha shajara geedkay la fuule fa adkhalaanii waxay geliyeen daaran daar lam ara aan arag qadu weligay axsana minhaa mid ka qurux badan fiiha rijaalun rag baa ku sugan shuyuukhun wa shabaabun wa nisaaun wa sibyaan uma deetna akhrajaanii minhaa way ga saareen fasacida biha shajara geedkii bay sii wadeen faadkhalaanii waxay geliyeen daaran daar hiya axsanu minhaa kasii qurux badan waa afdal ka fadli badan fiiha shuyuukhun wa shubaab dhalinyaro iyo koox baa ku jirtay iyo odayaala faqultu waxaan ku udhi waa dulmi in cirdigiisa la sheeg sheego oo la fadeexadeeyana xaq buu leeyey in la xidhana xaq buu leeyey in la xidho lagu hayaa wuxuu ka waarsanaya intuu furayo khasnada waaba la laalaadin karaa ilaa uu furaayo waana la sheeg sheegay meel baad ka sheegaysaa waarsho hebel waxba kama soo baxaan oo ila rasuulkaa inoo ogolaaday sala allahu alay yuxillu cirdahu wa cuquubatahu ka aan haynin isna labuu noqonaya ki aan haynin mid isagoon haynin haddana niyadiisa ay ku jirto hadduu xataa hayo inaanu bixinin kaa weeye kale ilaahay leeyahay atlafahu llah ilahay ba isagana baabinaya wuxuu hayay waxaanu haynba ilahayna soo geli maayo dee qasadkiisaa xun midna waa mid miskiina oo deyka qaatay waxna aan haynin hadduu heli laana bixin la waa ka aayadda qur'aanka kariimka ay lahayd wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara waan tasadaquu khayrun lakum in kuntum taclamuun hadduu yahay midaan waxba haynin oo mucsira fanadiratun ilaa maysara inta ilaahay u soo fududaynayo ee xaaladiisu isbedelayso ha laga sugo waata ugu waata dhexdhexaadka in la sugo un bes waxba maa siin adugu laakiin waad ka sugtay iyada lafteedaa fadliya wa an tasadaquu inaad ku sadaqaysatood ka dhaaftaana khayrun lakum way ka sii wanaagsantihi ta ugu fiican weeyaan aakhirana waxaa lagu helaa in ilaahay kaaba dhaaf qolooyinka deenka bixiya ee masaakiinta deenka ku leh halkaasay ugu dhowday jannadii iyo cafigii ilaahay nin baa taajir ahaa ganacsaduu ahaa dembigiisaa iska badnaa qiyaamaha ilaahay soo joojinaya waayo ninkaasi wuxuu odhan jiray shaqaalihiisa waar nin mucsira haddaa aragtaan ka dhaafa lacalla allaha an yatajaawasa canna ilaahay inuu inaga dhaafaa laga yaabaaye idina ka dhaafa ilahay baa odhanaya maxaad uga jeeday ilahay waxaan uga jeeda inaad ii dhaafto anna waa kuu dhaaf oo loo dhaafaya qofaan waxba haynin markaasuu kalarhka ku dhegaya markaasuu lilijinaya markaasuu caayaya markaasuu waxna ma hayo ma jirhkiisu baru goyn may uma goyn karo muxuu sameeyaa waxba ma hayo markaa dadka masaakiinta ah waxay u baahan tahay ummaddu inay isu naxariistaan kan laakiin rabay inuu ummadda xoolaheeda baabi'iyo waxaa lagu habaaray atlafahu llah waxaa kaloo lamida qofka xoolaha dadka intuu soo amaahdo sadaqad bixiya waxaad ogaataan qofka deenqabaha ee deen lagu leeyey een wax kala haynin xataa sadaqad laguma leh isaga waxa sadaqadu ah inuu deynta iska bixiyo waxa yara soo galaba intaana iga sii gooya culimmadu waxay leeyihin waa makruuh maba wanaagsan inuu sadaqad bixiyo waayo isagii baaba sadaqad u baahan waaba dee deenkuna waa wax dhib badan rasuulku calayhi salaatu wasalaam axaadiis aan la soo koobi karin deenka kaga cawdubilaysan jiray bal habeen kasta markuu seexanayo wuu ku cawdubilaysan jiray allahuma acuuduka min alhami walxasan wacuuduka min alcajzi walkasal wacuuduka min aljubni walbukl wacuuduka min qalabati dayni wa qahri rijaal qalabati dayn habeen kasta markuu seexanayo ilahay o dayn waayo daynka rasuulku wuxuu sheegay waa hamun billayl wa dullun fi nahaar habeenkiina waa ham iyo murugo talo sideed wax tiraahda talo xaggeed wax ka soo dhammaysaa maalintiina waa dulliyo dariiqadaasaad ka laabanaysaayo kii kaa hor yimaaday wax kugu lahaaba waxaa laga yaabaa inaad waxaad kula hadashaba garan weydo waxaa kaloo rasuulku sheegay qofku markuu deymoobo ballan buu sheegaa wuu ka baxaa hadal buu idhaahdaa oo been buu ku daraa iska dhibay barid baan keenaya usbuucan keliya bishu haynoo dhammaato waxaanu hayninba ayuu samaynaya sidaa awgeed qofka haddii de in lagu leeyahay xataa looma baano inuu sadaqad badan bixiyo waxyaala iska sayiidka ee shashada boqol iyo waxaan wax badan yeelayn u bixinaya ilaa an yakuuna macruufan bisabri qofka laakiin xoolihiisa bixin karaa wuxuu isku laday imaam bukhaari sadaqadii iyo qofku inuu xoolihiisa ka wada baxo miyay bannaan tahay inaad xoolahaagaad haysay gebigeediiba sadaqad u bixiso ama intii yareed haysay aada isu dhaafisay cid kale waxa weeyaan da qofkaa la eegaya hadduu yahay qof adkaysi badan oo sabir badan oo adkaysanayo hadhow aan gacmaha hoorsanayn oo aan cid kalele u tegayn kaa way u bannaantay maaha waajib sunana xataa maaha waa mubaax waa bannaantay u bannaantay inuu bixiyo ka laakiin adkaysigiisu yariyey ee laga yaaba berri inuu meelaha ka kaco u hahdo waxa la isiiyo inuu isduleeyo maaha xoolihiisii haysto maxaa inoogu daliilaa waxaa inoogu daliilaa abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu waa uu bixiyey uu bixiyey xoolihiisa gebigiisii qaswa tabuuk qaswa tabuuk baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam aad u hadlay oo aad u waaniyey uu sadaqada ku dhiirigeliyey o ku tirtirsiyey markaasu abubakar xoolihiisao dhan keenay min loo ogol yahay miyaanu rasuulku odhanin sala allahu calayh wasalam kafaa bilmar'i isman an yudayica man yacuul qofka waxaa dembi ugu filan ciddii uu gacanta ku hayey inuu dayiciyo awlaaddii kaa la sheegayaa waa qofka kartidiisu gaaban tahay adkaysigiisuna u yaryahay ee hadhow aan adkaysanayn laakiin qofka abubakar oo kale ahi wuu bixin karaa waxaa kaloo noocaa la mid a ee ansaarta ansaari wixii yar ay hayeen muhaajiriintu markay usoo hijroodeen ee usoo qaxoontiga ugu yimaadeen waa isu weydaariyeenoo kii laba beerood lahaa beer buu siiyey kii laba xaas lahaa wuxuu hi aan kuu furo mid ahaan kii wax yar haysa wuxuu hi wax yaran wada cunno waa ka ilaahay ku ammaanay wayu'siruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa wanaha nabiyu nebigu wuxuu diiday can idaacati almaali falaysa lahu qofka uma bannaana an yudayica amwaala annaasi xoolaha dadka inuu dayaco bicillati sadaqa isagoo ku andacoonaya waan sadaqadaysanaya intuu soo amaahdo sadaqadu bixin maayo can abi burdata can abihi ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala waxa uu wuxuu rasuulku yidhi calaa kulli muslimin qof kastoo muslina waxaa korkiisa ah oo ku waajiba sadaqa sadaqad baa lagu leeyay faqaaluu yaa nabiy allah faman lam yajid qofka aan haynin ka waran qaala waxa uu yidhi yacmalu biyadihi gacantiisuu ka shaqaynaya oo fayanfacu nafsahu naftiisuu wax taraya wayatasadaq wixii usoo hadhana wuu sadaqadaysanaya qaalu wuxuu yidhi fain lam yajid haddaanu helayn qaala wuxuu yidhi yuciinu wuxuu caawinaya dalxaajati mad baahan almalhuufi baahi adag ay hayso qaalu wuxuu yidhi fain lam yajid haddaanu kaana caawin karayn falyacmal bilmacruufi wanaagga ha ka shaqeeyo walyumsik can ishari sharkana ha ka gaabsado fa inahaa lahu sadaqa wanaaggaa uu ka shaqaynayo iyo sharkaa uu ka gaabsanaya ayaa u sadaqada xadiidka abi burda waa abi burda ibnu abi muusa alashcari waxa weeyaan waa inanku dhalay abi muusa alashcari waa taabici wuxuu aabihii ka soo warinaya aabihiina wuxuu nebiga ka warinaya sala allahu alayh wasalam inuu rasuulku leeyahay calaa kulli muslimin sadaqa muslim kasta sadaqad baa lagu leeyay maasuu qofku isweydiinaya oo muslim kasta wax miyuu hayaa waa macnaha sadaqadda markaynu ku soo koobno sadaqadda lacagta iyo xoolaha ma hata sadaqadu way noocay badantay waxaa jira sadaqaat almaal iyo sadaqaad kale oo la dhaha sadaqaat alakhlaaqiya sadaqaadda xagga akhlaaqda iyo dhaqanka iyo sadaqaad tacaawuniya iyo sadaqadda waxtarka waxa sadaqada walaalkaayoo salaanta waa sadaqad walaalkaayood weji furfuran aad ku qaabishaa waa sadaqad wax yarood la caawisaa waa sadaqad way noocyo badan tahay deeta rasuulku waxa uu yidhi kaaan waxba haynini yacmal biyadi gacantiisa ha ka shaqeeyo xoogga muruqmaal ha noqdo markuu muruqiisa maalo fa yanfacu nafsahu naftiisana waxbuu taraya waanu sadaqadaysanayaa asalbana wax la kasbado wax qofku uu muruqiisa ku shaqaysto ayaa ugu qiimo badan rasuulku wuxuu leh alayhi salaatu wasalaam afdalu lkasbi camalu rajuli biyadih wa kullu baycin mabruurin kasab iyo shaqo waxa ugu fiican qofka oo gacantiisa ka shaqaysta iyo beyc mabruura oo qish iyo khiyaamo laga ilaaliyey waana dhaqankii ambiyada ambiyada dhammaantood way soo wada mareen inay gacanta ka shaqeeyaan qaar badankoodu arigay raaci jireen qaar waxay ahaayeen sakariya najaar buu ahaa daa-uud waxa uu samayn jiray xadiidka wahaakada markaasay camallo badanoo noocaasa ayay qaban jireen fain lam yajid haddii markaa uu waayo intaana oo gacantii xoog baanu lahayn uu ku shaqeeyo yuciinu wuxuu caawinayaa dalxaajati almalhuuf mid baahan oo baahi adaga hayso baahidan adag waa maxay sababta la yidhi dhaqaalaba ma hayo mana shaqaysan karo baahidu nooc walba waa noqotaa mid meel u baahan in loo tilmaamo ayaad u tilmaami kartaa mid indhala oon waxba arkayn oo baahidu sitay inuu meeshii gaadho ayaad gaadhsiin kartaa mid curi aan u socon karayn baad ee, caawin kartaa baahi noocay doonto ahaatee qofkii mid aan wax qori karayn baad u qori kartaa baahida waxyaalo badan ayaa baahida qofka lagu caawiya haddaanu intaana qaban karayn falyacmal bilmacruuf wanaaggaa ka shaqeeyo wanaaguna wax la soo koobi kara maahee wax alle wixii ilaahay jeceliyey ee uu raalli ka yahay baa macruuf la yidhahdaa haddaanu kaana qaban karayn ka warrama macruufkiina ma qaban karo walyumsik can ishar sharkiisu inuu dadka gaadhsiinin sharkaa uu ka joogsaday ayaa sadaqad u ah walyumsik can ishari fainaha lahu sadaqa can xakiim bni xusaamin radia allahu canhu qaal sa'altu waxaan weydiiyey rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkaan wax weydiistay oo faacdaanii wuu i siiyey uma sa'altu haddana waan weydiiyey faacdaanii wuu i siiyey uma sa'altu haddana waxbaan weydiistay faacdaanii waa i siiyey uma qaala wuxu uhi ya xakiim ina hada almaala maalkani khadiratun waa cagaaran yey oo isha ayuu u macaan yahay xulwatun waanu macaan yahayo xagga afka iyo dhadhankana waa macaan yahay faman akhadahu ka ku qaato xoolahan bisakhaawati nafsin naf deeq ah naf sahlan oo aan dan badan ka lahayn oo aan iska daba ridayn buurika lahu fiihi waa loo barakeeyaa waman akhadahu qofka ku qaata biishraafi nafsin naf hanqaltaageed u hanqaltaagtayoo qoolaalihiiso islaada lagu siiyo lam yubaarak lahu fiihi al ilaahay uma barakeeyo wa kaana waxaanu noqonayaa kaaladii ya'kul walaa yashbac ka wax cunaya ee aan dhargaynba uu wadaa uun saasuu noqonaya walyadu lculyaa gacanta saree wax bixinaysaa khayrun ka khayr badan min alyadi sufla can cabdillaahi bni cumar ibni khadaab radia allahu canhuma qaala qaala rasulu lahi sala allahu alay wasalam maa yazaalu rajulu ninku ka suuli maayo yas'alu inuu weydiisto annaasa dadka xataa ya'tiya ilaa uu yimaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaame laysa fii wajhihi isagoonu wejigiisa ahaynba muscatu laxmin ay qidcatu laxmin gobol yarow hilibi isagoonu wejigiisa saarnayn ayuu imanayaa maalinta qiyaame walciyaadu billah labada xadiis aan israacinay mawduucoodu waa muwaxad hal mawduuc bay ka warramayaan waxay ka warramayaan dadka oo xoolo la weydiisto dadka oo la shaxaado wax la weydiisto ayay ka warramayaan xadiiska hore waxaa warinaya xakiim ibnu xusaam waa saxaabigii caanka ahaa waa saxaabigii ay ku sheegaan culimmada taariikhdu inuu muddo dheer noolaa lixdan sannadood oo gaalnimadiiah iyo lixdan saxaabinimo ah boqol iyo labaatankaa noolaa wuxuu ahaa saxaabiga isagoon diinimo soo degin iibsan jiray hablaha yaryar ee la xabaalnololinayo hablaha la aasayo ee la xabaalnololinayo ayuu iibsan jiray intuu aabbaheed ka iibsado ayuu dabeetana korin jiray markuu koriyo ee inantii gashaanti noqoto ayuu ninkii dhalay ku noqon jiray ma rabtaa imika inay inan ku ahaato mise waa iska day hadduu markaa yidhaahdo maya wallahi waa taasoo kortayo heblaayo weeyaan kaale aab wuu siinayey haddana malaa'ig wuu siinayey hadduu yidhahdo maya iga daana isaga ayaa sidii ay ula joogaysay ilaa laga guursanayo markaasuu rasuulka weydiiyey markuu soo islaamay yaa rasuul allah ka warran wixii aan qaban jiray markaasuu leeyahay wixii aad ku islaamtay ilaahay wuu ku hayaa ilaahay camalkiisu ina allaha laa yudiicu camala caamilin minkum qofkii camal sameeya ilahay kama dayaco kol haddaad la islaamtay waad leedahay xakiim bnu xisaam wuxuu soo islaamay caamu fatxi maka weliba wuxuu ahaa raggii qiimaha lahaa ee iyagoo gaalo ah rasuulka wax tari jiray calayhi salaatu wasalaam waayo khadiijo ay dow ahayd khadiija bintu khuwaylid ayaa ayaa dow ahayd oo isagu waa xakiim ibnu xisaam ibnu khuwaylid eddadii buu rasuulku qabay calayhi salaatu wasalaam markii la godoomiyey rasuulka iyo saxaabada iyo banu haashim iyo banulmutalib habeenkii habeen madow ayuu u soo koorayn jiray awr raashin uu ka soo buuxiyey markaasuu soo dhaqaajin jiray si aan quraysh u arag markuu meeshay degan ku soo dhoweeyo ayuu hogaanka u laabi jiray dabeetana wuu soo erey jiray awrkii iska socdaa soo geli jiray dabeetana waa ay qaban jireen raashinkana waa isticmaali jireen awrkana waa ay dhuundhabi jireenoo waa gowracan jireen wuxuu ahaa saxaa- saxaa- saxaabi buu ahaa intii uu gaalka xataa ahaa khayrka jeclaa markuu islaamay wuxuu ahaa mu'allafati quluubihim qoloykii la soo dhaweynayay madaxda ahaa ee odayaasha ahaa ee waxgaradka ahaa dabeetana xoolo badan oo laga qabsaday gaaladii hawaasin oo aan xadba lahayn oo geelu gaadhayay afar iyo labaatan kun oo geela lixdan afartan kun oo adhiya iyo dahab aan lahayn wax la xisaabiyo oo aad u fara badan ayaa meesha yaalla deetna wuu yimi yaa rasuul allah waxaysiiy boqol halaad oo geelu siiyey rasuulku haddana wuu soo noqday yaa rasuul allah waxaysiiy boqol kalaa la siiyey wuu soo laabtay mar saddexaad boqol kalaa la siiyey saddex boqoloo halaad buu ka haystay laakiin muxuu rasuulku u raaciyey calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaar waxay sheegayaan mar afraadna inuu soo noqday oo markiina boqol dirham la siiyey lacag kay doonto ahaatee rasuulku wuxuu u raaciyey markuu saddex goor wax siiyey xoolo aan la qadari karayn ayuu u raacinaya hadalka hadalkuna xakiim ibnu xisaam meel la yaab la ayuu kaga dhacay waynu sheegi doonaa faa'iidada uu ka dhaxlay wuxuu ku uhi yaa xakiim ina haada almaala maalkani khadiratun wuu cagaaran yahy ishuu u rooyi dadka ishooda wuu rooyo way isku jaraan xulwatun waa macaanyey oo waa wada dhanasadaanoo aad bay u jecel yihin faman akhadahu dadka haddaba qofka qaadanaya waa laba nooc faman akhadahu qofka qaata bisakhaawati nafsin naf saamaxa oo aan waxba danka lahayn oo aan aad u weynaynayn oo qadarinayn maalka buurika lahu fiihi waa loo barakeeya qofka aan danka lahayn een u hanqaltaagayn waa loo barakeeya adoon doonaynin baa lagu yihi ho ama aan u hanqaltaagayn ilahay baa ku barakaynaya qaado waman akhadahu ka ku qaata biishraafi nafsin naf u hanqaltaagaysa oo qoolaaliyaysa oo isla talo halagu siiyo oo ag marmaraysa oo istusaysa maaha hadduu hadla xataa hadalkeeda iskaba daaba kii luqunta yar taagaya baa la leeyahy biishraafi nafsin lam yubaarak fiihi loo barakayn maayo ka hadalka afka kala qaadinaya hadalkiisa badaa welibana yaan loo barakayna suu noqonaya kaana kaladii ya'kul walaa yashbac waxba u tali mayso wuxuu noqonayaa diir dabala qof wax cunaya he oo aan haddana dhergayn maxaa wax loo cunaa in la dhergo maxaa wax loo helaa xoolaha inaad haakah tidhaa maruun kani haakah ma odhan maayo wuu wadayaa uun waayo wuxuu qaadanaya waa bilaa barakaah waxaad ku arki kartaa dadka aan xaqa u lahayn ee aynu ka sheekayn doonno ee aan xaqa u lahayn ee waxaa meelaha dadka weydiistaa sida aanay weligood u joogsanayn ee u welfayaan ee bilwadda ugu noqonayso waa xadiidkaasun kaladii yaakul walaa yashbac wax walba haddaad siiso maanta hadduu nin maalqabeen idhaahdo istaagoo aan sidaa lacag kugu buuxiyo ha beritu haddana halkan ka bilaabaya waayo wuxuu la qabsaday kaladii yaakul walaa yashbac walyadu lculya gacanta saree wax bixinaysaa khayru min alyadi sufla xadiidka kalena wuxuu leeyahay maa yazaalu rajulu qofku ka suuli maayo ragun maaha rag iyo dumarba ka suuli maayo yasalu naasa dadka inuu weydiisto xataa yaatiya ilaa uu yimaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaame laysa fii wajhi wejigiisa isagoona saarnayn muscatu laxmin qidcatu laxmin gobol hilibi xakiim ibnu xisaam xadiidkaa hore markii lagu yidhi wuxuu gaadhay heer uu halkaa ku soo khatimay su-aasha dadka inuu ciddamba wax weydiisto waayo rasuulkii waa siiyey siiyey siiyey haddana waaniyey dabeetna markii dambe wuxuu gaadhay inuu dadka wax weydiistay iska daaye tuu xaqa u lahaa ayuu ka carari jiray saxaabadu waxay qaadan jireen biil joogto ah khilaafada markii maamulka muslimiinta la qabtay abubakar qof kastoo saxaabiya siday u kala soo horreeyeen ayuu lacag u siin jiray cumarna sidii si leeg ayuu u bixin jiray lacagtii uu la siinayey ayaana la duraamin jiray abubakar baa la duraamin jiray wuu diidi jiray cumar baa la duraanta wuu diidaa wuxuu odhan jiray anugu rasuulka ilahi aan ballan la galayoo wax damboon gacan fidi midaan bixiyoon fidiyo mooyaane midaan saa u soo qaata ha sheegina ilaa markii dambe cumar uu gaadhay koox saxaabaha buu kaxeeyey intuu lacagtii qaaday dadii wuxuu ihi xakiim oho maya buu ihi saddex goor buu ku celiyey markii dambe wuxuu ku yidhi ishhadu markhaati ka ahaada inaan qiyaamaha laga qabsanaynin xaqiisii waan siiyey wakaasoo wuu diiday halkaasuu gaahay waayo rasuulku wuxuu isugu daray wax siin iyo waano adiga laftaadu qof markaad wax ka joojinayso horta adigoon ka joojinin khudbad ha u gelin waa inaad siisaa horta ila waxaanuu rabaa u baahan yahay si wax layaa mar si oo laba si oo saddex si markuu kuu soo dhowaado oo naftuu cidda wax siisa way jeclaataa markaasaad waanin kartaa adoo gacanta xag dabamariyey ilaahay ka yaabo waxba haqa la wax dhacayo maaha waa inaad bixisaa horta si ha markaasaa hadalkaaguna wax taraya asalkana marka su-aasha laga warramayo su-aal wax weydiisad saddex qoloy ba u bannaantahay saddex qolo keliya qofka horey u bannaan tahay qof baahan oo aan shaqo awoodayn shaqaba garanba maayo shaqo ma garanayo awoodna uma hayo kaas waa u bannaantay in la siiyo oo wax weydiistaa xagasho iyo xangaruufna kuma aha ka labaad waxa weeyaan qof xamaashay oo tuurta u ritay wax ummad ka dhaxeeyey qoloyin wax isku hayey dhulbay isku hayeen beeray isku hayeen guryay isku hayeen rag bay iska laayeenoo diye iyo mag bay isu haysteen isagaa tuurta u ritay o hi waan aniga intaba bixinaye hubka dhiga sidan waaye dee intaas waan u soconeeye haddaad bixinaysa ha waaye kaa wuxuu xaq u leeyey inuu meel walba ka istaago oo lala caawiyo oo lala bixiyo ilaa intii laga bixinaayo uu qaatay waayo muxuu wax u qaatay ummadda ayuu dhiigooda ku kala furanayay kaasna waa ka labaad ka saddexaadna waa qof xoolo haystay oo aafo ilaahay ku dhacday aafo samaawiya ku dhacday markay unbuu faqiir noqday dab baa ka haleela beertii xoolihii baa laga dhacay way qarqoomeen ee doontii baa degtay mar keliya laakiin laba markhaati baa markaa loo baahan yahay bishahaadati cadlayn laba nin oo waxgarada oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya odhan ninkaa waxaan ogayn inuu waxaystay mar keliyana hee mucsiruu noqday rasuulkuna uu inugula- inagu ballamiyey qofka noocaasa wuxuu yidhi irxamu casiisa qawmin dalla qof sharaf lahaa oo xoolo lahaa oo dulloobay waxu qabta waayo qofkana wuxuu ahaa dadka sare mar keli inbuu kusoo dhacay halkii ugu hoosaysay waa in bartiisii ama meel ku dhow lagu celiyaa qofka aan saddexdaa ahayn ee wax dalbada ee wax weydiista waa xagasho uu isxaganayo wejigiisuu xaganaya ilaa uu maalinta qiyaamo ka yimaado isagoo wejigiisa hal lagu ogayn hiliba in yaroo hilibana lafa keliya waa sawiran kartaa qof yimi oo qiyaamihii jooga oo lafa keliyi ay taagan yihin walciyaadu billah dadka ku waxaan ku walfayna waxay u baahan yihiin siyaabo badan in loo daweeyo waxay u bukaan qalbiyan bay u bukaan waxaanay la qabsadeen waxay u baahan yihiin in siyaabo badan ay wax u gaadhaan in wax la siiyo oo la dhergiyo hadday dawladdu wax u qaban kartana inay wax u qabato ay meel ku xarayso oo waxay siin karta hay-adaha ula hadasho oo laga joojiyo kuway dabeecadda u noqotay qofka laakiin dhiban in loo markhaati furo oo dadka waxgaradka ay u kacaan ayaa la rabaa laakiin meel walba laynagu wareeriyo waxa weeyaan akhirka dambe inana waa ku dambaabaynaa oo waxaanu ku dhacaynaa wa ama saa'ila falaa tanhar waa aragteen waa la canaananaya in la canaanto waar naga joog wax xun alla kusaaree fadhiiso meel walba waxa weeyaan adna dembi baad ku dhacaysaa isna dembi buu ku jiraa marka waa in aad iyo aad arrintaa looga taxadiro ee dadka loo sheego dee waxa inagu shaxaadka u naqaanana mintiisa badan waxay soo gelayaan masalada ka masaajidka ka tuugsanaya inu amoodi kaa shaxaadka ku macnaynaya waxa weeye isaga laftiisu haddaanu saddexdaa qolo ku jirin wuu ku jiraa qolooyinka ilahay waxay ka baryanaa ilaahay qani inaga dhigo ilaahay inaga ilaaliyo inaan cid u baahanno ilaahay keliguun u baahanno ilaahay aynu u sujuudayno aynaan cid kale la hor istaagin subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaghfiruka natuubu ilayk waxaynu soo gaadhnay xadiidkii lix iyo toddobaatanaad can cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma ana imra'atan gabarhba qaalad ku tidhi yaa rasuula allah ina fariidata allahi waajibkii ilaahay calaa cibaadihi addoomihiisa uu faradka kaga dhigay fi lxaji xajka uu kaga dhigay ayaa adrakat abi aabbahay soo gaadhay shaykhan kabiiran xaala kownihi shaykhan kabiiran isagoo xilligaa ay soo gaadhay oday weyn ah odaygaa weynoo laa yasbutu aan ku adkaysanayn oo aan ku sugnaanayn cala araaxilati rakuub la fuulo iyo awr aan qabanayn afa axuju canhu ma ka xajaa kol hadday duruuftiisu caynkaa tahy qaala nacam wadalika taasna waxay ahayd fii xajati اlwadaac can cumar bni khadaab radia allahu canhu yaquulu samictu nabiya nebiga ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam biwaadi alcaqiiqi toga caqiiq laydhaah oo jooga oo yaquulu leh aataanii waxa ii yimi alleylata xalay aatin mid yimaada oo min rabbii xagga rabbigay ayaa iiga yimi oo faqaala wuxuu igu yidhi salli ku tuko fii haada alwaadi toggan ku tuko almubaaraki barakaysan salaad ku tuko wa qul waxaad tidhaha markaad ku tukato cumratun fii xaja cumratun fii xaja ay anwii waxaan niyooday cumratun aw xajii cumratun xajkaygu waa cumro fii xajatin xaj ku jirta ayaa niyooday dheh labadan xadiis aynu ku bilownay xadiiska hore waxaa walinaya cabdullahi bni cabaas radia allahu tacaala canhuma cabdullahi bni cabbaas waxa uu leeyahay rasuulka waxaa u timi sala allahu calayh wasalam gabadh gabadhaasay axaadiisu sheegayaan waxay ka tirsanayd qabiilka la yidhahdo khuscam waxaana axaadiista loogu yaqaanaa alkhuscamiya waayo waxay ahayd gabadh rasuulka u timi su'aal diinteeda ku saabsanna weydiisay si fiican oo cadna u weydiisay gabadhana waxay leedahay yaa rasuula allah ina fariidata allahi faralkii ilaahay calaa cibaadihi addoomihiisa uu ku faral yeelay ee filxaji xajka ahaa adrakat abi aabbahay buu soo gaadhay waajibkii waajib baa lagu yeeshay shaykhan kabiiran xaala kownihi uu yahay oday weyn odaygaa weynoo dadka weyni isma wada leekee xaaladiisu aad u weyntay waxay gaadhsiisan tahay laa yahbutu cala araaxila hasha ma saarnaan karo ma qabanayo gaadiid rakuub lama saari karo marka waxay isku dartay qofkan dumari inay diinteedii ay rasuulka weydiiso oo masaladii ay weydiinayso waxay u baahan tahay horta inay ogaato oo cilmi u yeelato mar labaadkana aabbaheed waajibkii lagu lahaa sidii ay uga gudi lahayd ayay ku warwaraysaayo ay rasuulka weydiinaysaa mar saddexaadka waxay ku darsatay qaabka su-aasha loo soo dhigo oo aad u qiimo badan waayo waxay sheegaysaa waajibkii ilaah in lagu leeyey iyo xaaladdu ku sugan yahay oo tafatiran hadday iska odhan lahayd aabbahay ma ka xajaa maxay jawaabtu noqon lahayd dee mayaa ka xajin laakiin waxay sheegaysaa aabbaheed xaaladuu ku nooliyey waajibka ma lagu leeyay mise laguma laha xilligaa la waajibiyey ayaa waajibku wuxuu soo gaadhay isagoo aad iyo aad u weyn oo aan qabanayn gaadiid afaa xuju canhu ma ka xaji karaa qaala nacam haa buu yidhi marka halkaa culimmadu waxay ka soo qaataan xajka qofka in laga xajo xaaladda looga xajayaa waa laba xaalo un hadduu gaboobay gabow aanu gaadiidka qabanayn gaadiidka aanu qabanayn haddii imka dee gaadiid waxaa jira muruuxoo raaxo lahoo degan oo caadiya haddii lagu xajo hadduu kaa qabanayo waxaa haddana la isweydiinayaa ma gaari karaa ma qabanaya dawaafka iyo sacyiga iyo acmaasha xajka ma qabanaya haddii aanu qabanayna waxa la isweydiiyaa ma qabanaya baalka yare lagu riixo wiiljaarka yar mar qabanaya ee dadka lagu riixo baalkaa yareen baaskiiladaa yar hadduu kaa qabanayo su-aal kale culimmadu ka dhalayaan ciddii riixi layd mushqaayad bay ku qaataan ma loo hayaa haddaan intaa midna loo haynin aanu qabanayna ama uu qabanayo lacagtii loo waayo waa laga xajaya marka haddii uu xaaladaa gaadho waa laga xajaya qofka xajayana shuruud baa ku xidhan ka ka xajaya inuu kiisii xajay inuu kiisii lagu lahaa uu isdhaafiyey waayo haddaanu kiisii xajin uu dhaa qofkaan ka xajaya kaa u dhici maysee isaga kiisii bay noqonaysaa markaa qofkaas wuxuu ku dhacayaa inuu biniaadan xoola ka qaato deetana isagii iska xajo sidaa awgeed xaju shubruma rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay nin la labayka allaahu can shubruma ilaahay ow shubruma ayaan u xajayaa su ku yidhi horta adugu ma iska xajtay maya buu yidhi kaagii xaj marka kaaga dhammaysato sanadka soo socda kii kale ka xaj ila qofka tiisi daraya alaa tu kale ku daraye taadii horta marka hore ee gudbi oo taadii waajibkii lagugu lahaa iska gud soonkana waa la mid qofku hadduu saa u jilco waxa weeyaan kafaara laga gudaya hadduu geeriyoodayna waa laga soomaya xadiidka cumar waxa uu leeyahy radia allahu tacaala canhu nebiga ayaan maqlay oo jooga waadi alcaqiiq waa laba tog oo madiine mara oo labaduba ay ka soo farcamaan xaggaa koonfureed deetna waqooyi u socda togga caqiiq ayuu rasuulku joogay waa markuu xajayey xajatulwadaac deetna wuxuu yihi xalayta waxaa ii yimi aatin min rabbi mid xagga rabbigay iga yimaadaa ii yimi waxaa loo badinayaa inuu yahay malaku jibriil malaku jibriil baa u yimi oo ku leh salli ku tuko fii haada alwaadi togan almubaaraki barakaysan waa tog aad u qiimo badan waxaa ku dhow masjidu quba ayaa dacalkiisa saaran masaajidkii ilaahay ammaanay ee uhi fiihi rijaalun yuxibuuna yatadaharu wallahu yuxibu lmutahiriin toggiina wuxuu noqday tog barakaysan deetana waad ku tukanaysaa salaadda aad ku tukanaysaa waa salaad sunno ah deetana xajkaagii xidho waxaa halkaa laga soo qaataa qofku markuu xidhanayo xajkii inuu sunnaysto haddii aan u sunnaysanayna salaad farala oo laga baxay kadib ayuu xidhanaya xajkii xajkana saddexa noocee loo xidho keebuu rasuulku xidhay xajka waxaa loo xidhaa iyo cumrada mar in laysku daro oo labadooda oo aan kala go'nayn la wada xidho qiraan baa la yidhaahdaa sidaad cumrada cumrada markaad dhammayso sidaad u sii xarman tahay eed maryahaagii u xidhan tahay ayuunbay xajkiina ku daba qabanaysaa midna waxaa la yidhaahdaa tamatuc oo waa la kala jaraa cumradaad dhammaysanaysaa caadigaagii baad kusoo noqonaysaa maryahaagii caadiga ahaa waad ka xiihan kartaa ciddiyaad guran kartaa waad xalaalowday maalintay xajka gaadhaa baad dib u xidhanaysaa tamatuc baa la yidhaahdaa midna waa ifraadoo cumraba kuma jirtay waa xaj keliya culammada islaamku xajkii keliya ah rasuulku xajay way isweydiiyaan qolo waxay dhahdaan xaj keliya u xaje qolo waxay dhahdaan qiraan qolo kale waxay leeyihiin maye waa kala leeyahay cumratun fii xaja oo waa tamatuc laakiin qowlka saxdi waxa weeyaan inuu rasuulku isku daray sala allahu alayh wasalam waayo waa laga soo amray xagga ilahay baa laga soo amray waxaa la yidhi cumradaada iyo xajkaaga isku lifaaq oo ha kala jarin sidii buu markaa isugu lifaaqay qiraan ayuu ayuu ayuu ayuu xidhay can cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuula allah maa yalbasu muxuu xidhanayaa maa yalbisu muxuu xidhanayaa almuxrimu min asiyaabi muxuu xidhanayaa ee qofka muxrimka ah maryo muxuu xidhanayaa loo ogolyahy qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa yalbasu ma xidhanayo alqumusa khamiis ma xidhanayo wixii dusha laga xidho ee gacmahaasaa loo gashado hadduu khamiiska naqaano yahay iyo hadduu shaar yahayba wixii dusha laga gashada gacmale ma xidhanayo wala alcamaa'im cumaamad isku dedi maayo wala saraawiilaad saraawiil xidhan maayo wala albaraanis koofiyadda marada ku xidhan ama koorhka ku xidhan ama koofiyadda khamiiska ku xidhan ma xidhanayo koofiyad dharka ku xidhanna iyo koofiyadnaba wala alkhifaafa khufka kabaha ah ee cagta lagu xidho ee sida buurka ana ma xidhanayo ilaa axadun qof mooyaane laa yajidu aan haynin naclayni kabo kaba sandala ama dacasa oo dul bannaan qofka waaya mooyaane kaa waayaa muxuu yeelayaa fayalbasu wuxuu xidhanayaa khufayni khufkii caadigaa buu xidhanayaa laakiin muxuu ku samaynayaa walyaqdachumaa wuu goynayaa asfala min alkacbayn kuraantaasuu ka jarayaayo kuraanta wixii sare ayuu tuuraya wixii kuraanta ka sarreeya inta ka hoosaysunbuu xidhanaya walaa talbasuu ha xidhanina min asiyaabi maryaha ha xidhanina shay-an maraha xidhanina masahu ay taabatay zacfaraanun zacfaraan uu taabtay oo midabkiisa uu dooriyey aw warsun ama waras mid la u taabtay marnaba ha xidhanina xadiiskani wuxuu ku daba wuxuu daba socdaa uun xajka iyo raggu maxay xidhanayaan nin baa wuxuu rasuulka weydiiyey calayhi salaatu wasalaam maa yalbasu muxuu xidhanaya almuxrimu qofkii muxrimka ahaa min asiyaabi muxrim waxaa la yidhaahdaa qofka xidha xaj iyo cumro inta aanu dhammaynin hadduu dhammeeyo khalaas wuu xalaaloobay muxrim lama yidhaahdo xalaal baa la odhanayaa qof aan waxba ka xaaraantinimaysnayn oo caadigiisa kusoo laabtay markaa su-aal buu rasuulka la weydiiyey odhanaysaa muxuu xidhanayaa raggu gaar ahaan maxay xidhanayaan markay xarmadaan deeta rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii la weydiiyey si kale ayuu u dhigay maxaa la weydiiyey muxuu xidhanayaa kanuu xidhanaya kanuu xidhanaya kanuu xidhanaya ma odhanin wuxuu yidhi kaa xidhan maayo kaa xidhan maayo su-aashu ma saasay u taallay saa umay oolin muxuu xidhanayaa may ahayd isna muxuu ka dhigay kaa xidhan maayo muxuu saa u yeelay laba shay keebaa la tiriyaa ka yar iyo ka badan ka yar baa la tirin karaa